kulankan ay wasaaraddu la qaadatay iskuduwayaasha iyo iskaashatooyinka beeralayda saddexda gobol ee jubbaland ayaa looga arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa waxsoo saarka beeraha sidoo kale kulanka ayaa lagu falanqeeyey sidii looga gudbi lahaa caqabadaha inta badan soo food saara dadka beeralayda iskaashatooyinka ka kala socday gobolada jubbaland ayaa ka hadlay xaalada beeralayda iyo caqabadaha haysta waxayna sheegeen inay dhibaato badan ku qabaan cayayaanka
beeralayda iyo iskaashatooyinka ka jiro jubbaland sidee wax loogu soo saaraa sidee looga hortagaa cayayaanka iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka sidee maaragtay lagu gaaraa horumar iyo waxqabad iskutashi ah oo beeralayda ay gaaraan dalagana waxaa cuna cayayaan suntiiba lagu kari waayey oo mar kastoo la suneeyo sidii uu noqona dixiri anu meelu ka yimid aana gelin suntaba ka adagba macnaha halla buufiya halla buufi waa sidii un halla sunta waddanka joogtaan waxba ka qabanaynin misagaa si oola qabsaday macayayaan hadda waddanka ku soo kordhay meel kale ka yimidba iyadana waa arrin dadka haysata oo suntiga ay dili leedahay marka waxay la tahay labadaa arrimood wixii laga qaban kara xoog in la saaraa muhiima dadkaas inta badan hantidooda biyuhu ay ay baabi'iyaan iyo maaragtay dixriga isagana sunta meelahan joogta ay kari weyday labadaa bal wasaaraddu inay maaragtay intay xoogga saarto in sunta yaral meelo un laga keeno annaga ka beeraley ahaan iyo iskaastooyinka wixiina iga aadanna waanu ka qaadan oo ka qayb qaadanaynaa wax tar weynna wuu noo yahay sababtu waxa weeye mar haddii dhaqaalihii beeraha laga uu yahay waxa laga hadlayo iyo in beeraha wax laga qabto arrimaha noogu muhiimsan wey hadday kanaal noqoto hadday werwaxdaan noqoto hadday cayayaan noqoto wax walba waad ogtihiin waddanku wax badan buu soo maray hadda kabash uu ku jiraa dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland maxamed mursal xirsi oo madasha ka hadlay ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la yska kaashado horumarinta waxsoo saarka beeraha madasha hadafkeeda waxaa waaye kow jeexidda waddada loo mari lahaa horumarinta waxsoo saarka beeraha oo kulligeen aan ka wada qayb qaadano ma ahan wasaaradda keligeed inta meel iska tagto inay tidhaahdo waxaasaa la samaynayaa ma ahan hay-adaha keligood inta meel iska tagaan inay yidhaahdaan shay hebel baa la qabanayaa ma ahan in qolo walba ay waxay rabta iska samaysa ma ahan gobolka wuxuu leeyahay xaalad waxaa ka jirto xaalad cimilo waxaa ka jirto dhibaatooyin hoose sida cayayaankii waxaa ka jiro musiibooyin sida fatahaadihii gobolka qaybbaa fayow qaybbaa wax ka jiraan kale waxaa jira security issues waxaa jira wuxuu gobolku u qaybsamaa beeraley waa ka waraabsata webiga iyo beeraley roobka ka waraabsata oo reenfed ah intaas oo shay oo kala nooc ah hal dan baa ka dhaxaysa oo ah horumarintii wax soo saarka